بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وآل بيته الطيبين الطاهرين وصحابته الكرام البررة والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل سلامة من الناس عليه صدقة كل يوم تطلع فيه الشمس تعدل بين اثنين صدقة وتعين الرجل في دابته فتحمله عليها أو ترفع له عليها متاعه صدقة والكلمة الطيبة صدقة وبكل خطوة تمشي إلى الصلاة صدقة وتميط الأذى عن الطريق صدقة رواه البخاري ومسلم إن شاء الله تعالى waxaan bilaabaynaa xadiiskii lix iyo labaatan ee kitaabka alimaam alarbaciin kitaabkii imaamku uu qoray alarbacuun nawowi raximah llah waxaan maraynaa lafdigii xadiiska marka hore can abi hurayrata xadiiska waxaa inoo warinaya abi hurayra radia allaahu canhu qaal wuxuu dhahay qaala wuxuu yidhi rasuulu llaahi rasuulka ilaahay sala allahu calayhi wasalam nabad iyo naxariis janno korkiisa ahaato nebiga ilaahay wuxuu yihi calayhi salaatu wasalaam kullu sulaama kullu sulaama mifsal wal qeyb wal laf wal intaba waa lagu macneeyey waan sheegi doonaa oo minannaasi dadka dhakooga ka imatay xubin wal oo qofka dhinaciisa ka imatay calayhi korkiisa waxaa waajib ku ah qofka bini aadamkii inuu ka gudo sadaqatun sadaqad inuu ka bixiyo xubin wal oo jirhkiisa ka mid ah laf wal oo jirhkiisa ka mid ah waxaa waajib ah qofka bini aadamkii inuu sadaqad ka bixiyo kula yowmin maalin wal tatlacu tatlucu ay soo bixi fiihi dhexdiisa ashamsu adceedu tacdilu ood u cadaalad fali beyna ithnayni laba nin laba qof oo ishaysatay aad u cadaalad fali sadaqatun sadaqad baa ku jirta wa tuciinu waad u gargaari alrajula ninka fii daabatihi gaadiidka uu wato iyo aad ugu gargaari daabadiisa faraskiisa dameerkiisa baqashiisa fataxmiluhu calayhaa waad korsiin isaga hadduuna kori karayn gaadiidka hadduuna kori karayn waad ku xambaari calayhaa korkeega aw ambase tarfacu waxaad u qaadi lahu isaga calayhaa korkeega waxaad ugu qaadi mataacahu alaabta uu sitay haddaad intaas shabaysidna sadaqatun waa sadaqad buu rasuulku yihi calayhi salaatu wasalaam waalkalimatu kelimadda odhaahda aلطayibatu wanaagsani sadaqatun waa sadaqad wa bikulli wa fii kulli waxaa ku jira khadwatin tallaabo wal tamshiihaa aada u soconhaa iyada ila asalaati salaadaa u soconi oo masaajidka aad u kici sadaqatun sadaqad baa ku jirta wa tumiidu waad ka qaadi waad ka qaadi ama waad ka riixi aladaa dhibaatada can idariiqi jidka muslimiinta ama bini aadamku ay marayaan ama xayawaankuba ood ka qaadid dhibaatadii taallina sadaqatun sadaqad baa ku jirta rawaahu xadiiska waxaa wariyey albukhaari imaam bukhaari wa muslim iyo imaam muslim raximahum allah okay xadiiskaas waa xadiiskii lix iyo labaatanaad amba labaatan iyo lixaad ee kitaabka alimaam alarbaciin annawowi raximah llah uu noo qoray okay sidii cadiga inoo ahayd xadiiska dariiqii baan la maraynaa aan la soo qabsanay waxaan ku bilaabaynaa hadduu ilaahay dhahdo xadiiska kan inaan u samayno cinwaan okay waxaan dhahaynaa xadiisku wuxuu leeyahay saddex cinwaan cinwaanka koowaad waxa weeyaan fadlu lislaaxi bayna annaas waalcadlu baynahum fadliga ay leedahay dadka dhexdooda in la hagaajiyo islaax la galo in dadka la sulxiyo la hagaajiyo la suubiyo dadku markay iskhilaafaan la isku soo durkiyo fadliga ay leedahay ayaa xadiiska ku jira marka xadiiska iyo in dadka loo cadaalad falo marka ilaahay maamul hadduu kuu dhiibo ambaba qofka maba dhici waayo inuu maamul hayna meel unbaad maamul ka haysaayen meel kastood maamul ka haysid inaad cadaalad fashid baa la rabaa fadliga ay leedahay baa xadiiska ku jira waa cinwaanka koobaad fadlu lislaaxi bayna annaas walcadlu baynahum cinwaanka labaad ee xadiiska ku jira waxa weeyaan tanawucu alkhayr wa asnaafihi khayrku inuu albaabye badan yahay sinfiyaal badan kooxo fara badanna uu khayrku leeyahay uunan lahayn un khayrku nooc qudhaatay marka khayrku miskiidun maaha salaadun maaha soonun maaha intaas iyo in kaleba khayrku waa leeyahay marka waxaa ku jira xadiiska saan arki doono markaan macnayno tanawucu abwaabi alkhayri iyo asnaafihi iyaan ka arkayna xadiiska arrinta saddexaad ee xadiiska ku jirta waxa weeyaan fadlu icaanati اnnaas fadlu lmacuuna fadlu tacaawun intaba waan dhihi karnaa isgargaarka fadliga ku jira wax isla qabadka qofba qofka uu ka itaal daran yahay inaa loo dhowaado wax loo taro oo ninba ninka uu ka xoog badan yahay xooggiisa u geliyo ilaahay maaragtay khalqigiisa subxaanahu wa tacaala intaasoo ciwaanba xadiiska waan siin karnaa insha allahu tacaala marka xadiiska waxaan siinay saddex ciwaan hadduu ilaahay yidhaahdo subxaanahu wa tacaala okay xadiiska laba marka labaad waxaa inoo wariyey abi hureyra abi hureyrana horaan usoo aragnay ku laabimayno oo saxaabiga taariikhdiisa iyo siirihiisa baan kasoo sheekeynay insha allahu tacaala xadiiska markaa maxaa inoogu jira ikhwaani fillaah xadiiska waxaa ku jira oon isla taagaynaa afar ilaa shan arrimood kow marka ugu horeysa waxaan isla taagaynaa waxa weeyaan xadiiskan lafdigan maahina alfaad fara badan buu ku yimiday xadiiskani waxaa inoo wariyey abi hureyra xadiiskan mid u dhow oo alfaad kale kusoo aroortayna waxaa wariyey abidar kani waxaa kusoo arooray bukhaariyo muslim ka kalena wuxuu kusoo arooray muslim saxiix muslim iyuu kusoo arooray keligiisu marka xadiis kaloo caasha warinaysaa jira radia allaahu canha oo iyaduna muslim uu warinayo oo caasha xadiiska uu nebigu ku leeyahay sala allahu calayhi wasalam ilaahay bini aadanka wuxuu abuuray uu ku abuuray saddex boqol iyo lixdan xubin saddex boqol iyo lixdan lafoodna waa ladhe cadmi waa lagu macneeyey markaa saddex boqol iyo lixdan kaa mifsali mifsal walbaba wuxuu leeyahay inaa ajar shaqadiisii loo qabto ilaahay looga abaalmariya subxaanah wa tacaala marka mawduuca xadiiskaasina waa soo arooray isaguna waa alfaad badan laakiin macnaha ugu weyni xadiiskan buu ku jiraa insha allahu tacaala waxaa kaleeto oo muhiima inaan intaan xadiiska gelin aan sheego inaan ciwaan afaraadna aan qaadan karno oo maxamed almuslix sheekh la dhaahdo oo culimmada casriga ah uu siiyey oo ah wuxuu yihi xadiiskan canaawiintan aan sheegnay waxaa uga fadli badanba in la siiyo fadlu shukri in ilaahay in loo mahadnaqo calaa nicamihi nicmaduu ilaahay ku siiyey marka nicmadaha ilaahay ku siiyey xadiiska waxaa ku jira jirhkaagii caqligaagii itaalkii iyo xooggii ilaahay ku siiyey socodkuu kuu qadaray waxaasoo dhan inaad mahadnaq ilaahay ka siisid subxaanahu wa tacaala markaa fadlu shukri ilaahay in loo mahadnaqo fadliga ay leedahay subxaanahu wa tacaala okay ikhwaani fillaah waqfadeena koobaad kullu sulaamaa min annaasi calayhi sadaqa kullu sulaamaa sulaamaa waa maxay sulaamaa lafdiga sulaamaa waa af carabi weeyaan macnayaal fara badan bay qawaamiista carabigu ay dhigayaan ila xadiisaanta nebiga ila nebigu ilaahay wuxuu wuxuu ku soo saaray meeshii af carabigu iskugu yimiday oo culimmadu waxay dhahdaan marka afafka la baadhayo luqadaha marka la baadhayo luqadda ugu barwaaqaysanaya ugu gundheeraya ugu alfaad badan ugu mustalaxaad badan ugu odhahyo badan ugu mufradaad badan waa luqadee marka culammada maaha islaamka iyo carabta maaha xataa mustashriqiinta sidii joolta teser oo kale iyo waxay soo saareen ay gaadheen inay tahay af carabigu afka koobaad oo af adduunka la mid ah maaragtay hodannimada uunsan jirin halkee ka keena marka iyaku waxay leeyihin matalan af carabigu marka qawaamiista lagu noqday afafka ugu ugu badan maanta lix boqoloo kunoo erey shan boqoloo kunoo erey ayay gaadhayaan laakiin afka carabiga waxaa la helay in ereyadiisa markii la ururiyey lisaanulcarab isagu inta ururiyey saa uma sii badno laakiin marka ereyadii af carabi wixii ku soo aroo dhan la ururiyey waxay dhahdeen waxay gaadhaysaa wax ku dhow sideed milyan oo kelmadood marka sideed milyan oo mufradood af ay ku jirto uu yaryahay walidaalika buu ilaah yidhi allaahu aclamu xayثu yajcalu risaalatahu ilaahay baa og meeshuu risaaladiisa dhigaya subxaanaه wa tacaala hadalkiisa qur-aanka ah kitaabka ilaahay oo qur-aanka ah luqadii xambaari karaysay ile waa qur-aanku wuxuu oolayaa ilaa qiyaamuu ka dhacaya diinihii hore waxay ooli jireen inta uu nebi kale ka soo baxayo laakiin qur-aanku wuxuu oolayaa ilaa iyo qiyaamuu ka soo baxayo waxyigaasi afkii qaadayay ilaahay u eegay adduunkao dhan maaha in nebiga la iska doorto una maka uu ledhahebe ka soo qaada maaha waxaa la doortay nebiga waxaa la doortay saxaabada waxaa la doortay meesha waxaa la doortay luqadda xambaaraysa ilaahay hadalkiisa subxaana wa tacaala culayska ay leedahay markaa sidaa daraaddeed baa la yidhi nebiguna muxuu ahaa sal alla alay slam afsaxu nnaas muxuu ahaa ka dadka ugu fasiixsan isagoonan iskuulla dhigan gabayna baran wamaa callamnaahu ashicra shicir loo barin nebiga sal slam wamaa yanbagii lahu umana cunta baa ilahi subxana wa tacaala marka nebi muxamed sal slam isagoo ashcaar iyo gabayo iyo waxba dhegeysan oona xafidin oo ka daba tegin ayaa lagu shubay afcafkii markaabuu weliba yaqaanay jamiicu lahajaati alcarab jamiicu afafkii ay carabta ku hadlaysay oo dhan ee fasiix ahaa iyuu yaqaano markay wufuuddu u yimaadaan mid walba afkiisu uga jawaabi jiray iyo lahjadiisa ilaa uu cali ku yidhi yaa rasuula allah waxaan ku arkaya adigoo dadkii o dhan u jawaabaya yaa ku bara afafka inta leeg marka xadiiskaasi laa ba'sa bihi culimada qaar dhahaan wuxuu ihi adabanii rabbii fa axsana ta'diibii ilaahay baa i tababaray uuna hagaajiyey ilaahay maxaan ku dhaha subxana wa tacala maxayga tacliintayda iyo edabteedana ilaahay baa hagaajiyay marka qof ilaahay tababaray subxaana wa tacala abuhaa marka afsaxu nnaas marka af carabi buu ku hadlayaa rasuulku marka maxaa la rabaa kelmadaha qur-aanka iyoiyo xadiiska in lagu celiyo asalka marka lamaclinayo afka carabiga kelmadda waa ina afkii carabiga la doonto hagee ka imata kelmadda asalkeegii lama fahmi karo haddii aan afkii carabiga aan la garanayn markaa sulama sulama kelimatu sulama maxay tahay culummadu waxay dhahdeen waa jamci kelmadani waa jamci waa jamac waxay jamac u tahay hal kelmadood oo dhan sulamiya mufradkeegu waa maxay waa sulamiya asulaamiya saasay dhaheen culummada qaar waxay dhahdeen maya maya sulama waa jamcun laa mufrada lahu waa jamac laakiin ma leh mufrad asalka mufrad ma leh saabaa loo yaqaana sulama okay maxay ahayd daba sulama tahay garanayo inaa kelmada carabiya oo jamca ay tahay sulama maaha mufrad kelmad keli u taalla maaha waa jamac bay u taallaa okay maxay tahay kelmadaasi marka la macneeyo afka carabiga culummadu waxay dhahdeen waxay ku macneeyeen ilaa iyo toddoba laakiin anka waxaan ka sheegaynaa shan un baa inoo muhiim annaga waxay ku macneeyeen awalan waa asgaru cadmin sulaamaadu waa asgaru cadmin fi libil geela lafta ugu yaray ku jirta iyaa sulaamaa dha af carabiga marka saas yidhahdeen af carabi ahaantii weeye qolo kale waxay dhahdeen may saas maaha waa cidaamul insaani waa cidaamul insaani waa calaykum assalam waraxmat waa lafaha basharka lafaha ilaahay jirkeena dhex dhigay jirkeena maxaa sida lafaa sida marka oo hilibku lafuhu dul yaallaa ilahay baa saa yidhi fakasawna alcidaama laxman fakasawna waan ku asturnay waan huwinay alcidaama lafihii waxaan huwinay laxman hilib marka insaanku waa haykal waa haykal cadmiga soomaalina markaan jaamicadaha iyo dhakhtarradii iskuullada aan aadno maxaa yaala marka qofka biniadamka uu dhex yaallo waxaa dhex yaalla waxa weeyaan waa isagio haykala oo dhisan oo aan lahayn hilibkii iyo cadkii aan lahayn marka cadku jirka la duldhigo lagu lahuyey oo lagu qurxiyey laakiin insaanka asalkiisu waa lafaha weeyaan marka sulaamaa waxay dhahdeen culummadu waa cidaamu linsaan qaar kale waxay dhahdeen maya ma aha cidaamkao dhan maaha wa alcidaam alsagiira almujawafa waxay dhahdeen waa lafaha yaryar lafaha yaryar ee dhexda ka daloola ee waxba ku dhex jirin faaruqa ah kuwa mujawafka ah weeyaan bay yidhahdeen okay ahlucilmiga qaar saa ku macneeyey luqadda yani qolo afraad waxay dhahdeen waa alanaamil bay dhahdeen waa anaamil anaamilku waa maxay waa faraha intooda hore kelimada sulaama af carabi hadii lagu noqdo macnaheegu waa alanaamil okay ta ugu dambaysana waa maxay waxay dhahdeen culummadu waa almafaasil almafaasil weeyaan mafaasilshu waa meelaha ee jirku uu iska galo ee dhaqdhaqaaqa marka qaybtan iyo qaybtan waxa udhexaysa mifsalkan baa udhexeeya haddana qaybtan iyo qaybtan mifsalka kale udhexeeya oo oo xidhiidhinaya marka waa xidhiidhayaashaas iyaa dhahdaa sulaamaha bay dhaha culamadu sulaamaha waa kuwaas markaasi maxaa meesha markaa hadal intaas oo intaas oo dhan af carabi waa sax bay ku yihiin laakiin xadiiskan muxuu ujeeda haddaan baadhno kullu sulaamaa min annaasi calayhi sadaqa min annaasi calayhi sadaqa kullu sulaamaa xadiiskan muxuu ujeeda haddaan baadhno keebaa afar shantaa macno keebaa u dhow xaqiiqada waa ta ugu dambaysa wa huwa aqrabu ila sawaab tii aan odhanay waa meelaha xubnaha jirku ay xubin walba ay isku- ay- ay ku- ay ku kala wareegaan mifsalkaas weeyaan maxaa yeeley xadiiska kale muxuu yihi ina allaha khalaqa alinsaana calaa salaasu-mi'atin wa sitiina mifsalan xadiis saxiixa weeyaan oo caasha warinayso ilaahay insaanka wuxuu abuuray isaga oo leh saddex boqol iyo lixdan mifsal oo jirkiisa kala dhabaysa meelaha jirka lagu kala dhabayo ee qe- xubinta xubinta kaleba xubinta kale ay la wadaagayso annagu de waxaan arkaynaa un dhowr dhowr hale laakiin jirkeenu wuxuu leeyahay min madaxa ilaa lugaha saddex boqol iyo lixdan waan sheegi doonaan insha allah in cilmiyan arrintaa la ogaaday oo iminka saynisku uu halkaa uu yimiday okay kullu sulaamaa xadiisku markaa muxuu leeyahy kullu sulaamaa qayb wal oo jirkaaga ka mida oo saddex boqol iyo lixdan kaaya oo min annaasi rag iyo haweenba ilaahay siiyey min arijaali lamr min anisa min anisa calayhi calayhi calayhidanna waxay u baahan tahay inaan waqfo la samayno calayhidu waa maxay calayhi qur-aanka haddaad u fiirsatiin laba shay bay faa'iidaysaa alilzaam arrintaas inay waajib tahay walxatmi qasabna lagaaga doono inaad arrintaa geshid calaykum anfusakum naftiina ilaaliya ilaahay markuu leeyahay okay kutiba calaykum calaykum alsiyaamu kutiba calaykum alqasaasu kutiba calaykum alwasiyatu in taraka khayran wasiyatu lilwaalidayn okay calaadu waa waxa af carabigu uu ku xadgudbo weeyaan oo sheegana waajibka asalka waa saas marka xadiiska markaa u fiirsatid waxaad mu- waxaad is leedahay ilaahay wuxuu rabaa shukri shukriga muxuu ka rabaa shukru waajib ah weeyaan waajib maxaa kuwa ilaaha ku siiye xubnaha dhaqdhaqaaqaya xubin walba waajibkeegii ka soo baxa oo bixi baa lagu leeyahay okay marka ma waajibba inuu qofku acmaashan soo socota iminka een tirin doono ma acmaal waajiba mise waa acmaal sunnaha inta badan waxay noqon doonaan acmaal sunnaha inna waxay noqon doonaan acmaal fardu kifaaya ah oo ummadda oo dhan ku waajiba hadday badhi kacdo badhi kale ka dhadhacaysa marka xadiiskan calayhidan markaasi ma tufiidu ilzaamu walwujuuba mise wax kalena way faa'iideynaysaa okay culummadu halkaas ishkaaliyaa kaga dhacday dhibaato weyn bay surtaageen waxay dhahdeen calayhidan saan u macnaynaa culummada qaar waxay dhahdeen way ka dhaadhacaysaa waajibka waa sunne oo calaa sabiili ilaahi subxaana wa tacaala ta'kiid uu adkeynaya laakiin culummada qaar waxay dhahdeen may lagaama raba acmaasha sunnahoo dhan inaad qabatid laakiin ilaahay inaad u mahadnaqdid waa waajib iyadu waa shukri ilaaha xubnahan ku siiyey mahadnaqii xubnahan uu ku lahaa haddaad bixin weydid dee waad caasida ilahi subxana wa tacaala waid ta'adana rabbuk lain shakartum maxayd laasiidanakum walain kafartum ina cadaabii lashadiid marka cadamu shukrigu wuxuu keensanaya muxuu keensanayaa cadaab buu keensanaya haddii ilaahay loo mahadnaqi waayo subxaana wa tacaala waxay keensanaysaa inuu ilaahay maalinta yowm alqiyaamaha ku cadaabo adduunkana lagu cadaabo hadday kol cadaabi imanaysana waajib baa laga tahay dee waajib baa laga- ibadaa cadaabtu maaha caadiya waa ina cadaabii muxuu ilaahay la shadiid okay markaasi taasina halkaas baan kaga baxaynaa okay waxaan lahaynaa kullu salaamaa min annaasi calayhi sadaqa sulaamaa mafaasishii okay culummadu iminka say usoo socdeen waxay dhahdeen qofku lafiisu waa laba boqol waa laba boqol iyo waa laba boqol iyo labo qaar waxay dhahdeen waa culamada dhakhtaradii qaar waa waa laba boqol iyo lix ilan lafi baa yar waa laisku khilaafayaa xataa dhakhtaradu khilaaf baa ka dhexeysa culamada fiqiga weyaan qaar waxay dhahda waa laba boqol iyo kow iyo toban ninba meel buu la maray laakiin mifaasishii jirhka u dhexeeyey doctor maaragtay maxamed cali albaar la dhahdo oo dhakhtar weyn oo muslima islamarkaasina faqiiha wuxuu yihi cilmiyan waxaan iminka ogaanay inuu qofku leeyahay saddex boqol iyo lixdan qaybood mafaasil oo jirka kala dhawda oo kala celisa oo laalaamata halkuu ku leeyahay in la arkaya iyo in la arkayn baa jira buuri marka jirhkeenna min madaxa ilaa lugaha gudo iyo guud intaba saddexa boqol iyo lixdan baan ka tirinay buuri iminka cilmiyan oo aan gaarnay buuri bacda amakaan isticmaalay almukhtabaraat alcilmiya marka calaa ayati xaal xadiiska waxa ugu horeeyan ka faaisan waxa weyaan saddex arrimood qaybtaasi kuwa aan isla taagnay kullu sulaamaa min annaasi calayhi sadaqa shukrigu waa waajib ilaahay baana inagu waajibinaya subxana wa tacaala laba waxa weeyaan xubin wal oo xubnaha jirkaagii waxay doonaysaa maxay shukri bay doonaysaa xubin walbaba carabku shukrigaa doona carabku hadduu dhaqdhaqaaqi ka waran u istaago maxaa maxaa dhici lahaa cuntadii dhadhankii qadhuuftii hadalkii soo waayeysaa carabkii quraatay walidaalika buu ilaahay subxaana wa tacaala markuu noo mani sheegana wuxuu hi alam najcal lahu caynayn wa lisaanan wa shafatayn yulada alam najcal lahu caynayn iyaka naftoodi adiga waa dhaqaaqayaan waa labada indhood shukrigoogu waa intuu leegyahay dee ninka indhaha la unbaa garanaya ninka indha qabin unbaa garanaya okay lisaankii waan hadlaynaa maanta o dhan waxaad doontaad ku cabiraysaa yaa garanaya qofka dee afkii la joojiyey abkamkii yaa garanaya macnihiisa okay haddaad dhadhaminaynba wax ka waran macaan khadhaadh kulayl qabow intaba haddaad la weydad ka waran oo waxba iswa ka darsamaan nolosha say noqonaysaa marka lisaankii weyaan marka ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu ku leeyahay qaybaha jirkaaga oo dhan waxay u baahan yihiin inaad shukriga ka baxdid hada shukru laysa sunatan wainamaa huwa maxay waa waajib weyaan waajib bay kugu tahay limaada liana hada munixta bikayri waxaa lagu siiyey adoonan ilaahay ka dambe subxana wa taala ilaahay waa ku siiyey waa wahaab ilaahay waa wahaab arinta saddexaad maxaad ka bixinaysaa jirkaaga sadaqad baa ka bixinaysaa waajibka aad ka bixinaysid waa sadaqad sadaqadu waa maxay dhegtu waa inay wax fiican maqasho waa sadaqadeedii afku waa inuu wax fiican ku hadlo waa sadaqadiisii gacantu waa inay wax wanaagsan qabato waa sadaqadeedii waxaas oo dhan baad ka bixinaysaa waxaad ka celinaysaa xumaantii oo dhan marka waa sadaqadii ilaahay bixila subxana taala marka xadiiskani wuxuu la saaxiib yahay maxay xadiiskii horeen dahaba ahlu dusuuri bilujuuri kulliha iyuu xadiiskani la saaxiib yahay maaratay abi horeer noo wariy isagana radia allahu canhu okay saddexdaa shay baan kaga soo baxaynaa waqfada kood waqfadiina labaad wax weyaan kulla yowmin تطلع فيه الشمس تعدل فيه اثنين صدقة عجيب ayaan wal oo adceedu ay soo baxdo halkan waxaa laga hadlaya jirka sadaqadiisii maxay kaasi waa makaankii xaggana maxaa laga hadli doona minka waa zamaankii zamankuna sadaqad buu leeyahay adiga fursaa lagu siiyey inaad noolaatid maanta saddex iyo tobanka ramadaan saddex iyo tobankii ramadaan kun iyo afar boqol iyo soddon iyo maxay toddoba soosaas maaha inaad noolaatid hijriga fursaa lagu siiyey kayrka aynan haysan oo ay dhinteen fursaddii ma haystaan nolosha waa laga qaaday qaar baa ramadaanka inala bilaabay oo maanta aanan inala joogin haadihi lfursa laysa cindahum shaqo ay qabanayan kuwaasi ma jir shaqada ka dhamaatay adiga maxaa lagu leeyahay kulla yowmin tatlucu fiihi الshamsu tacdilu bayna ithnayni sadaqa maalin walba ay cadceedi soo baxdo ood laba ruux cadaalad fashid hee sadaqadbaad ku leedahay xadiisku waa cajiib weyaan tacdilu bayna inayn buri muxuu oran waayey kulla yowmin tadlucu fiihi shamsu waa waqfada labaad a aan soo taagana xadiiska tusalii rakcatayni fiihi sadaqa matala muxuu oran waayey kulla yowmin tadlucu fiihi shamsu tasuumu yowma tadlucu fiihi sadaqa waa cibaadada maxaa loo oran limaada buu ilaah soo qaatay tacdilu bayna ithnayni oo laba qof u cadaalad fashid sadaqa culamadu waxay dhahdeen xadiiska waxaa ku jira saddex arrimood kow horta ahamiyat lcadaala ku jirta ambortaska ay leedahay cadaaladdu o ambortaska cadaaladdu leedahay waa maxay cadaalad anagu waxaan ka bilownaa madaxda war madax ma cadaalad fillada ilaahaya waanunaa laakiin cadaaladdu waxay ka bilaabataa qofka qofka shaksiga siduu bilaabay qofka shaksigu horta isagu waa inuu isku cadaalad falo ahamu shay cadaalad kaga baahan waxa weyaan waa naftaada nafteena manu cadaalad fallaa mise ma cadaalad fallo wataa weyaan maxaa ahay xadiiskii eh, salmaan alfarisi inoo warnay muxuu ahaa xadiiskii ni- oo maaragtay abu dardaa een, aqalkiisii buu ziyaartay salmaan salmaan alfarisi baa ziyaartay saaxiib bay ahaayeen walaal ilahina way ahaayeen markuu ziyaartay wuxuu arkay haweenaydiisiyo aada u indho daran aan nololi ka muuqan dufan iyo saliid iyo cur- car- carfi iyo waxba aan lahaynoo meesha engegsan buu arkay oo uu yidho tani dumarkii adduunka maaha walaalka waa ka meesha ku dhintay jir naa maxaa ku helay buu ku yidhi gabadhii xadiiska wax badan baa ku jira waxay ku tiri gabadhii ina ina liakhiika walaalka adduunyo danka male ninka walaalkaa iyo saaxiibka aad tihiin adduunyo nacam dumar yacni adduunyo danka male markaa de maxaa isku cururfin oo isku carfin oo iska hagaajini anna waan isbahdilay markii lii baahan waayey bay tiri o okay marka wuxuu u tagay walaalkii abudarda wuxuu ku yidhi abudardaayo waxa ay sheegtay xaaskaagu ma saxba maxay ku tiri ha wa- wuxuu yidhi waa sax wuxuu yidhi sidaa ha yeelin maxaan yeelaa buuri ina lirabbika calayka xaqan wa ina linafsika calayka xaqan wa ina liahlika calayka xaqan faacطi kula dii xaqin xaqahu war wuxuu yidhi ilaahii ku abuurayna xaq buu kugu leeyay naftaaduna xaq bay kugu leedahay islaanta guriga jiiftana xaq bay kugu leedahay qof walba xaqiisi sii ruux walba xaqiisi u gud adoonan u kala qaadin nin walba xaqiisa kala uga soo qaadin sidiisa u sii muطlaqu lcadaala waa cadaalad meesha ugu dambaysa weeyaan okay maxaa markaa ay halka xadiiska uu ina baraya ilaahay baan caabudi oo naftaan cadaabi naftii baa cadaalad ka- ma ma cadaalad filin naftaydaa un baan ka shaqaynoo jirkayga iyo iyo sida maaragtay raggan isbabukuuriyo iminka dee maaragtay muslimiinta wa- way dhinteen oo dumarba raggi baa dumar noqday oo bahal bay wada samaystaan baa bukuurka la dhahdo baa la isku wada bukuurini oo waa la iska dee waa- raganimad baa laga baxay taa un baan ka shaqayn haddaad tirahdina maxaa ilowdee xaqii ilaahay baad ilowday haddaad dariiqa un joogtid ood xaaskii ilowdina xaqii xaaskaad ilowday okay maxaa lagu leeyay marka cadaaladda ibda binafsika okay islaamka intaa uu ka dheereeyay cadaaladii muxuu yidhi war lug markaad dariiqa socotid jidka lug inaad xidhatid kab ku xidhatid lugna bilaa kab ka dhigtid waxaa la yidhi waa cadaalad daro labadii lugood iyaad u kala axatay maxaa laga rabaa inaad amba wada cagaagnaatid amba inaad kaba wada seetid midun baan kaba gelin amba dee tan intaad qaadid eh, muddo ku socoto haddaad kab weyday haddana ta kale u gelida kabti laakiin midna waan cadaabi lugtaydii midna ah, ilaahay aakhira ku weydiin doona subxana watacaala okay ninka dhex seexda la yidhi hadhka hadhka qayb jirhkiisii buu- qaybna hadh seexiyey qaybna adceed banaankii nebigu wuxuu yihi waa- waa dulmi qaybtan baad u eexatay qaybtanna waad ka eexatay ee ka galgaadhay marka alcadaalatu min ayna tabda halkay ka bilaamaysa cadaaladu qofkay ka bilaamaysa okay cadaaladdii marka ayaa kuugu xigaya qof ad markaad ka soo baxda isku cadaalad fashid iyaa kugu xiga cadaaladii oo laba ku noqonaya wixii kugu dhawaa qoyskaagii bayna isnayn labadii ubad ee dhashay iyaa u cadaalad fal lagu yidhi haddaad mid siisid hadayad oo siisid biduuni sabab aad siisid s- labaatan dolaar wax ugu soo iibsid oo- ama hadiyad taydaaya ood kuwii kale aad siin weydi waad eexatay laakiin maxaan ku yidhi biduuni sabab hadduu mid imtixaan ka helay waa sabab baa jira mugta imtixaankii waa helay waa sabab uu uu jiroodo uu caafimaaday waa sabab maya ee waa dawil xaaja alkhaasa waxa dhahda maana dadka ba- baahida gaarkaa leh weeyaan si gaaraad ula soconaysaa waa qof oo ca- lixaad la baahi gaar u leeyahy Wala- waa sabab bay leedahay waxa aan sabab lahayn uma xataa wiil iyo gabadh uma kala- culma- dad baa dhahdaa haddaan wiilka siiyo boqol doolar gabadhana konton baan siin lidakari misle xadil unsayin cadaayaadka iyo hidaayadu saa maaha hidaayaduhu ha- lama lama lama si okay culammada qaar baa dhahayba haddii wax loo badinaya loo badinaya hablaha limaada liana rasuulku wuxu sal slam ninka gabarh tarbiya ga- laba gabdhood tarbiyadeeya ee bara ee u dhisa maxaa yidhi jannadu galaya cala tuul rag lama sheegin ah markaa saddex saddex iyo wixii marka afar waxa dhan ba okay haddii qof la- la kulkulinayo haddii lagu kulkulinayo la kulkulinaya gabdhaha laakiin waa inaad si mida usisid nabiga saxaabiga u yeedhay yaa rasuul allah kaali buu ka yidhi waxaan ku tusayaa ilmahaygii baan hadiya siinaya fiican inaa u joogtaan doonaya haya rasuulku u yimide maxaa ilmihii markaa ilmihii muxuu helayaa laba shay hadiyadna uu helayaa nebi moxamed joogitaankiisina uu helayaa sal alla alay slam karaamadaabuu la doonayaa markuu hadiyadii soo saaruu u dhiibay ayuu rasuulku yidhi hal acdayta haada kula abnaa'ika ubadkii o dhan waxaa ma wada siisay may buu ihi laa tushidnii calaa juur buu rasuulku yidhi aniga marag ha iga dhigin dulmi dulmi aniga marag ha iga dhigin buu iska dhaqaaqay nabigu alayh salaatu wasalaam okay marka cadaaladii maxaa lagu leeyahy waa qofkii ciyaalkaagii okay labadii dumara qofkii laba dumar qabadi wey waan sheegaynaa qofkii la- waxba lahayn isaga lo- lagama hadlayo okay cadaaladii baa laga rabaa cadaaladdu inay mutlaq noqoto weeyaan okay see mutlaq u noqonaysaa inta aad karaysa weeyaan qalbiga un baan cadaaladda soo gelayn fadh hurdadii waa inay mid noqdaan marka hurdadii len ma galmo galmoodkii kuma jiraya galmoodku waa kolba awoodda inta leegta ku xidhan tahay laakiin inaad mabiit gurigana haddaa habeen seexatay ka naabi baa seexanaysa haddaad laba seexatay labaa seexanaysa haddaad bil seexatay bil baa seexa sa cadaalada u qaybinaysaa nafaqadii cadaalad baad ku qaybinaysaa calaa qadri alawlaad cadaalad weeyaan islaantii laba dhashay islaantii lix dhashay isku isku dee isku nafaqa ma noqonaya calaa qadri alawlaad okay saddex waxaad qaybinaysaa raxmaddii iyo naxariistii guud baad qaybinaysaa iyo ka warhayntii ricaayadii waxaasoo dhan wa ilaa nebigu wuxuu sal slam wuxuu iman doonaa qofka dumar badan leh ee cadaalad fali waaya isagoo qallooca maalinta qiyaamaha isagoo dhan u socda calaamad waa la garanayaaba ilaa nin walba ninkii jihaad ku dhintay waxaa ka soo baxaya dhiigi dhiigiyo miskiya ninkii isagoo sujuudsan dhintayna muxuu soo baxaya isagoo sujuudsan kii quraan akrinaya muxuu soo baxaya isagoo quraan akrinaya kii labeyg lahaa xashka isagoo talbiyadiisa soo baxaya kana muxuu soo baxaya isagoo daalima oo dhan u socda oo maaila yuu soo baxaya yowma alqiyaamaha ilahayna kama dhiga subxana wa tacaala okay arrintaasi waa reerkii marka maxaa cadaaladda maxaa loo soo qaatay ilaahay subxaanahu wa tacaala facaalu limaa yuriid ah oo wuxuu doono falayo iyaa isku bixiya alcadlu hadduu ilaahayna dulmo namama dulmaya hadduuna dulmo uu inteenoo dhan ba annagoo salaad tukanoo soonoo qur-aanka qiyaama dhahdo war iska tago cadaabta horta cadaabta gala iyaa wax weydiin kara ilahi subxana wa tacaala man yaquulu lahu maxaa u cadaabaysa khalqiga laakiin isagaa doortay inuu yidhaahdo aniga magacaygu waa maxay wa alcadlu wamaa kaana rabuka bidalaamin lilcabiid ilaahay ma ma dulmo addoomihiisa subxaanahu wa tacaala inii xaramtu dulma calaa nafsi u xarimay okay marka muxuu ilahi subxana wa tacaala cadaaladii ahmiyadda ay leedahay samadii baa kusoo rakacday dhulkii baa kusoo rakacay kownkii baa ku shaqaynaya marka cadaaladdu ahmiyaddaa bay leedahay saa daraaddeed buu ilah yuri subxana wa tacaala nabigu sal slam tacdiilu bayna ithnayn wax kale usoo qaadan waaye okay laba ahmiyadda marka laba maxaa ku jira waxaa ku jira ana alinsaana mahmaa kaana mowqicuhu fahuwa mas-uul insaanku nolosha meeshuu doonay ha kaga jiray waa maxay waa mas-uul marka maadaama maalin walba cadaalad baa laga doonaya maalin walba xukun baa ku jirta okay inteena ugu- inteen halka fadhida ubad baan leenahay intuu ilaahay siiyey cadaalad bay naga doonaya yoomiyan yoomiyan way is haystaan ciyaalkuma isdirayaan hadday yaryihin hadday wen yihin cadaalad bay kaa doonayaan markaad xukumaysid saalisan saddex okay waxaad la dhaqantaa dad aad saaxiibatihiin baa la dhaqantaa dadka aad saaxiibatihiin waxay kuu dhiibtaan xukun adeerna kala xakun cadaalad bay kaa doonaysaa okay afar maya taaba maahaynba adiga naftaada iyo cadaaladka baasaan sheegayn marka inaad had iyo jeer mutaqaabilaadka waxaa laska soo horjeeda aad u cadaalad fashid yaa talada lagaa doonaya arrin saddexaad ee ugu dambaysa waxaana ku jira tacdilu bayna ithnayn waxa loo soo qaatay sadaqatun sadaqad loo soo qaatay waxa weeyaan waxay dhahaan culimmadu kula shay qaabilun liziyaad walnuqsaan ila alcadl shay wal adduunka uu qaabila inuu ziyaado iyo inuu nuqsaano ila cadaaladda okay kayf bay dhahaan culimmadu kayf bay dhahaan kayf waa cajiib waa waaqacan ka arkayna weyaan ibnu taymiya ka jawaabay wuxuu yihi ibnu taymiya raximah llah ina allaha yansuru dowlata alcaadilata cala aldaalimati walow kaanat kaafiratan ina allaha yansuru dowla alcaadila walow kaanat kaafiratan walaa yansuru dowlata aldaalima walow kaanat muslimatan ilaahay maba- umaba gargaaraba dowladdu hadday daalim tahay hadday muslim tahay muslimo ku gagar ilaahay ilaahay dowladda caadil kuga garawdhe walow hadday tahay kaafirad okay iminka qaaraa ku dhahaya waa cajiib war gaaladii dhulkoogii waa barwaaqo muslimka dhulkiisiina maxay waa burbur iyo jabjab iyo khasaaro ilaahay de muslimiinta muxuu uga exday iyo kooto ahlu tawxiida oo salaad tukanaya oo soomaya oo zako bixinaya oo xaj tagaya ya oo ooyaya ramadaankii oo qur-aan akrinaya limaada limaada bay canada skandinaviga maraykanka austraaliya jabaan ay u yihiin duwal mustaqira istiqraar loo qurux badan oo dhulku barwaaqo yahay limaada bay suuriya masar suudaan baxrayn soomaaliya matalan bakistan meel nool ma jirtaba maxaa nool malaysia turkiya nool iyo dhowr wada iyo sacuudiya khaliijkaba nool okay limaada maalin dhowta waxaan akhriyay taqriir cajiiba rapor cajiiba waxaan akhriyay dowladaha adduunka waxaa loo qaybiyey saddex u fiirsaday xadiisku cajiiba cadaaladdu waxaa loo qaybiyey duwal duwal غayra mustaqira duwal shibhu mustaqira duwal mustaqira dowlado aan deganayn waxaa loo bixiya kuwa laba magac duwal faashila dowladaha fashilmay okay iyo duwal deganaanshahoogu dhexdhex yahay iyo dowlado si fiican u degan dowladaha aadka u degan baan ku bilaabaynaa kuwa aadka u degan ee way degan yihiin kuwa degan baa loo kala qaybiyay saddex kuwa aad u degan kuwa iska degan kuwa lakin waa cajiiba kuwa degan markii la qaadiya waa ayaa dowladaha degan wadankan aan fadhinaa ku jira canada waxaa lagu daray wadanada aadka u degan waxaa lagu daray wadanada skandinafiga shanta aba afartan aad ba u degan yihin baa new zealand ha lagu daray aad ba u degan tahay australia aad ba jaban aad ba u degan tahay u fiirsada ah waa wax cilmi oo la baaray xadiisku waa cajiib waxaa la dhi limaada maxay u degan yihiin maxay u degan yihiin dowladahaasi saddex shay kow cadaaladoodaa degan baadhe qofku waxa uu doono uu rabo ee dad loogama celinayo waxaabaa tahay saxkaabaa tahay jinsigaabaa tahay waad madowdahay waa caddahay waa cantahay gaal baa tahay muslim baa loogama celinayo xaqaagii waad doonan kartaa yidhahdeen laba waxay idhahdeen qofku wuu iska dhex arkaa meeshaas saddex waxay dhahdeen dhaqaalaha fiican kuwa la yidhi mustaqirka kuwa ku yara xiga dowladahaas waxaa soo galay laba wadanoo muslim ah muslimiintoo dhan lix iyo kontonka dowlada labaa ka soo gashay qatar iyo iyo imaaraadka imaaraat alcarabiya almutaxida iyo qatar baa ka soo gashay faqad okay dowladaha la yidhi way fashilmeen oo way burbureen oo hayra mustaqira waa imse dowladaha islamka waa lix iyo konton baa dhan imsaaka ka jira baad garanayseen weliba waxaa waxaa jira dowladda dowladaha fashilmaya kuwa fashilmaya haddeeto ee sii xamaan qaatay ee sii socdaa kuwa burburay iyo kuwa dariiqa bubur ku jirta imise arrimaad garanaysin waa lix iyo konton dowlada islamka ah waxaa shan iyo afartan dowladood shan iyo afartan dowladoo muslimi way burburayaan ama way burbureen ama way burburayaan sababta waa maxay baadhi cadaalad baana ka jirin baadhi liqiyaabi alcadli cadaaladii baa ka maqan walidaalika hayra mustaqira ma degi karaan muxuu yidhi markaa imaamkeennii weynaaye raximahullah ibni khalduun odhanayay u fiirsada kelmadiisa ibni khalduun tacdilu bayna ithnayni sadaqa u fiirsada ibni khalduun muxuu yidhi wuxuu yidhi waxay ku burburaan ummaduhu kharaabu lcumraan dhismuhu wuxuu ku burburaa dulmiga ummad dadku waxay koranayaan ilaa soomaalida matalan soomaaliya o kale waxaa laga sheekaya wixii dambe un yaa soomaaliya burburiye shabaab markii horena yaa burburiye kii maxaa oran jiray qabqabala dagaal ma aha horta dulmigaa soo burburiye low lam yakun hunaaka dulma hadduu dulmi jirin ma burburteen soomaaliya hadduuna burbur jirin suuriya ma burburteen hadduuna dulmi jirin libiya ma burburteen hadduuna dulmi jirin masar ma burburteen hadduuna dulmi jirin suudaan laguma gaajoodeen hadduuna dulmi jirin yaman laguma laguma gaajoodeen laguma gaajoodeen iminka wadankan aan degetiin kanada dhahdo shicibku waa imsa waa soddon milyan oo qof ciraaqna yamanna shicibku waa imsa waa soddon milyan oo qof soddon malyuun oo muslima iyo soddon malyuun oo gaala ah inta ugu badan soddon malyuun oo gaala ah oo ku nool nolosha meesha ugu saraysay iyo soddon malyuun boqolkiiba shan iyo toddobaatan shacbiga yeman maanta muxuu ka hosaya khadda alfaqriga laakiin hadduu ku nool yahay shacbiga yemantu meeshuu nebi maxamed u duceeyey sal ly slam allahuma baarik llah ilaahu noo barakee yemanteeda ilaahu yemanteeda noo barakee ilaahu yeman barakee meeshii ducada saa ugu dhacday ee dadka jooga dad iimaan yihiin dulbi saa ugalay bas wax kaloo ma gelin maxaa yeelay ayaantuu baxsanaya cali cabdallah oo dad ka tegayay shan iyo afartan milyaar oo dollar buu la baxsaday okay waad naxaysaa obama madaxweynaha maraykanka cilmigu waa cajiib diin diintan ode waaqac loo soco wada diin maa moogta shan iyo afartan milyaar yuu haystaa obama madaxweynaha adduunka wadanka ugu lacag badan haystaa labadii kun iyo shan iyo toban lacagtiisa waa waa lasoo qoray afar boqol iyo konton afar boqol iyo konton kun oo dollar weyaan waa isaga iyo michel obama isla le keligeed keligii maaha labadooda isla le marka waxay shaqaysteen weyaan waa wixii markii cashuurta uu ka bixiyey wixii markuu alaabta ka bixiyey u ururay isagoo wax walba dowladdu ka bixinayso waxa uu haysto ee kotaha ugu jira sanadkii labada kun iyo shan iyo toban waa afar boqol iyo konton muu jiraa nin madaxa oo muslina oo maanta lacagtiisa sheeg karaya adduunka islaamka oo oran karaya xoolahaygu waa itaa oran karaya ma jiro kuwa sheegayo kuwa de boqorada iskale de sida wadankan barna iyo borna iyo ilahay lacagta siiyey boqoradaas yaa yaa sheesheega laakiin ayaga u fiirsada xoolahan waxay inay dadka galaan inay qof qof inuu xooleeyo nin madaxa inuu xooleeyo xaraam ah nin madaxweyne ah nin boqora inuu lacag yeesho islaamka dhiciisa waa xaraam bal annahu ka shaqeysta ugu tagaa wuxuu cunayna waa la sii waxbana sii ma kala ma tago من أين لك هذا أبو عمر كورلا هذا العطاك كات أوكي تعد ولذلك دولدهن waxay dejin karayaan labada boqol ee soo socna soo socota waa jiri karnaa haddayna masiibo cirka ka iman dee way garanayaan laakiin wadan islaam ama wadan afrikaani ma garan karayo inuu jiri doono beri subaxdii saa lasoo kacayo inaa saan damba lasoo kacayo lama garanayo waxaa lagu xidhan yahay komadruusa tahay cadaalad baana jirin garanaysa boqor ra-isul wasaarihii ingiriiska dagaalkii labaad ee adduunka markuu dhammaaday waxaa lagu yidhi alkhazina khaawiya yaa siyaadat الra'iis alkhazina dagaalka laga soo baxay khasnadu khasnad waa khaawi waxba kuma jiraan wadanku iflaas waa la kala dareerayaa waa khabiir weyaan waa ninkii dejiyey ee gartay inuu ingiriisku baaba'ayo maraykanka yidhi kaali baasha qaad anu waan sii socday haddii kalesese waxay ka wareegi doontaa maamulku kristanka si ay kristanka usii hayaan waliba protestanku si usii hayo annakaa dee isku bahe kaale baasha la wareeg adaa xoog haya iminka ninkii barnaamijka dejiye weeyaan ninkaa caqli badan buu lahaa su-aal quraatuu weydiiyey calaykum assalam waraxmat ullah hal su-aal buu weydiiyey shicibkii dadkii ka yidhi khasnadu waa faaruq wuxuu hi kayfa almaxkama cadaaladdu waa sidee waxay ka yidhahan bikhayr cadaaladda ingiriisku boqol kiiba boqol waa kalsooni lagu qabaa dadkao dhan wuxuu ihi britania bikhayr ingiriisku waa ubad qabaa hawa cabsoonina bui maxaa yeeley cadaaladda xoolaha keenay lakiin xooluhu cadaalad ma keenaan cadaaladdu iyadaa xoolaha keenta ilaahayna markuu yihi subxana watacaala wadaraba allahu masala qaryatan kaanat aaminatan mudma'inatan ya'tii risquhaa raqadan min kuli makan muxuu ilah yihi horta amni ha la helo amnigu muxuu keenaya xasilooni xasiloonidu maxay keenaysaa xoolay keenaysaa meel xasilooni ka jiro xoolma imanayaan ma imanayaan walidaalika muxuu ihi imaam khazali raximahullah u fiirsada culimmadeenu caadi maahayn xadiisada markay sharxayaan imaam khazali raximahullah sheekh akademiyu ahaa oo jaamici ah markuu wax dhigayo muxuu ihi imaam khazali wuxuu yihi raximahullah laa dowlata bilaa imaara dowladi ma jirto hadduu jirin sheef dowlad ma jiri kara bilaa sheef ma jiri karayso walaa imaarata amiirna ma jirayo buu ihi bilaa jundin hadduu ciidan waddanka jiri waayaan iyo amni okay walaa jundun jundina ma jiray buuri bilaa hadday jiri weydo lacagi askarta lacag la siya hadii la waayo waxay ka shaqeynayaan de ma ma ma fii sabiililahba ma ciidanka islaamka de adeer iska soconaya marka waa inay lacag qaataan walaa walaa maala maalna ma jiray buuri biduun tijaara u soco hadday baayac mushri jiri waayo waa in suuqa businesska waa inu xor ahaado walaa tijaarata tijaarana jiri kari maysa buuri bilaa cadlin haddii cadaalada jiri weydo okay maxaa asaaskii noqda markaas cadaalad intaa waxaa ka daray nin baa u soo diray cumar bin cabdilcasiis wuxuu ka yidhi cumarow magaalada simarqand baan madax ka ahay adiguna boqorkii baa tahay magaaladii waxaa ku batay tuugiinta habeenkii u soo daata waxaan doonayaa inaan deyr dhiso si magaalooyinka berigoor diirka- diiran ku dooriyo marka diirkaas waxaan rabaa inaan kaga kaga ilaaliyo een, markaa toogiinta maxaad rabtaa miisaaniyad baan rabaa buuri ila waa boqorkii soo dir lacag buuri budget budgetkii soo dir waraaqad buu qoray wuxuu ihi wuxuu ihi xasinhaa laa bisuur walaakin bilcadli magaalada ku- diir uga derbiga waxa uga dhigtaa buuri cadaalad iska daa buuri gidaarka derbi ha dhisin ee cadaalad dhis khalaas markaa tuugjiri maayo buu ku yidhi okay marka limaada abuu islaamku yidhi maxaa loo oran waaya maxaa sadaqadii soon wax kale maxaa la soo qaataa tacdiilu bayna ithnayni sadaqa afdalu cibaada la qabta markaa waa maxay ikhwaani fillah fi dunya waa maxay fadliga cibaadada ugu fadli badana ilahi lagu caabuda adduunka maad garanaysid waa cadaalad iyaa yidhi saas nabiga yidhi sal ll slam xadiiskii muxuu ahaa toddobada ilaahay maalinta qiyaamaha u hadhanay maxaa maxaa ugu horreeyey malikun imaam caadil toddobada qiyaamaha loo hadhanayo lambar one maxaa ka ah boqor caadila imaam caadila hogaamiye caadila dadkao dhan buu ka horeya limaada muxuu uga horeyaa imaam ghazali baa macneeyey raximahullah imaam ghazali muxuu yihi fi suldati shabahun uluhiyatun qofku hadduu kol dowlad helo ilaahnimaa ku dhex jirto yidhi cajiibota dadkiinu ka yaabayaan bob haddaad baawar heshid baawarku muxuu ku keenayaa nooc min ilah ilahnima uu- uu iska wataaba daatiyan buu wataa soo wataa adoo halkaas ka fadhaa hebel xidha waa la xidhaya hebel sii daaya waa la sii daynaya hebel dila waa la dilaya diyaaradda amar baa la siinaya waxa la leeyahay diyaaraddu ha kacdo ha soo garaacdo uu oranaya madaxweyne obama mata isaga adduunka ugu xogeyn diyaaradda soo garaacaysaa un qofna kama daba hadli karayo okay sii daaya hadhow baa la xisaabin lagule maxaa u dishay hadhow waa lagu oran karaya laakiin marka hore waxaa haysataa awoodii aad ku dilaysay iyaa lagugu soo ururiyey idan muxuu yihi imaam ghazali muxuu yihi fiihi shabahun uluuhiya ilaahnima ku dhex jirta buuri faman xaarabahaa ilaahnimada ninka la dagaalama ee ilaahay ka cabsooda ee la dagaalama ilahay u jeclaanaya subxana wa tacaala walidaalika almuqsitiin dadka cadaaladda falaya ilaahay qiyaamahay ka fadhiyaan midigtiisa fadhiyaan ilahay midig bidix ma le subxana wa tacaala laakiin dadka ahlucadligu iyo yowmalqiyaamaha ilaahay waxay ka fadhiisanayaan dhinaca midigtuu rasuulku sal slam waxayna ku fadhiyaan buri manaabir nuura waa la arkayaa cumar bin khadaab oo kale iyo cali iyo cali bin abi aalib ee ku firsay cadaaladda islamka meesha gaadhi waa cajiib ogtahay cali bin abi aalib waxaa ka hadlaabay in eh, dirci uu lahaa dircigu waa marka dagaalka lagu jiro dhar la xidho oo kaa celinaya maaragtay seefta iyo waranka iyo kaa dhabaya iyo leebka iyo iyo sitaa okay isagoo sitaa imaamkii ayuu dagaalkii kaga dhacay nin yahuudi ah helos ka qaatay inamadiisii xasan iyo xuseen baa soo arkay aaba diracaagii fiicnaa nin yahuudi oo sitaan odhan yidhahdeen amiir lmuminiin waa kuufa waxa la joogo waa boqor u yeedha warkeen baarka ma adigaa le ma aniga anaa le haa war ka qaada waxaan bila idabka intaa ugu filanba waa laga qaadayaa wuxuu idhahdeen baarka anigaa le hage keentay anuu iga lumay maya kii yahuudi wuxuu yidhi anigaa le buuri hagee lagu kala bixi dee maxkamaddiina gee baa la yidhi amiir almuminiin cali bin abi aalib maxkamaddu tagay iyuu la tagay nin yahuudiya oo shacbigiisa ka mid ah ninka yahuudiga soo raxeen maxkamadda yimaadeen ashtara nakhaci baa maxkamadda fadhiya oo taabici ah ashtara nakhaci raximahullah markay soo fadhiisteen labadii waa iskashkateen waa mudaci mudacigu waayo waa cali mudaca cali ninka lagu ashkatoonina waa ninka yahuudiga ahaa su-aalba marka horta marka ugu horeysa wuxuu yihi yaa abalxasan yaa abalxasan maa dacwaaka abalxasanow abalxasan carabta yani qofka markaa laqi- laqab daarneysoo la qabsadeen maxaad ku ashkatoonaysaa cali cali cali wasaxaya dilba wuxuu yihi haada awalu dulmi horta dulmigi ugu wari waa samaysu keli sheekh maxaa dhacay buu ihi maxaad ii laqbeen buu ihi maxkamadda joogaayo waxba miya abalxasan miya amiirnima imika cali bin abi taalib baan ahay qof caadi aan ahay maxkamaddaan imika imiday waa xukun waxaan u socdo adaa naga wada sarreeya oo qaadi ah reer galbeedku maanta maxay gaadheen alqaanuun yasuud cala jamiic soo dhadaan qaanuun hadda ka wada sarreeya islaamka ka soo qaateen adaa imika naga wada sarreeya qaanuunka naga wada sarreeya na xakun shareecadda nagu xakun okay haye maxaad cali waa ku haysataa buu ninkan wuxuu yihi diraca anigaa leh okay maxaad haysataayoo ah inaad dirac aad u leedahay daliil ah xujo ah marag ah maxaa caddaynaya bayina wuxuu ihi bayinadu xasan iyo xuseen yaa garanay inaanu aan leehay waxaa laga yidhi wala awlaadu kama galayaan marag wax kale ma haysaa aan ubadkaagi ahayn may buhi ma hayo okay yahuudigii wuxuu ku yidhi maxaad ka leedahay anigaa le buhi oo runa ku dhalanaysa haa aan ku dhalanaa le isagu ma leh ma leh cali melihiida iska soco laga yidhi okay ninkii yuudaa yidhi adigaa leh qaado ila ada gactada ku jirtaa iminka maragna waa la waayey okay halkaa iska mara cali ma oran warba waxaan garanayaa inka madaxa africa yaa de orkare baada liyabaab oo iska habeen madow baa laga soo qaaday adiga waxa lagu xireen baa laakiin halkan waa laga soo qaaday okay ninkii muxuu yidhi markaa subxaan allah markuu in yar socdo meelaha joogo iyo caqiidadii iimaankii fidrada soo soo noqday wuxuu yidhi dhegeysta ashhadu an laa ilaaha ila allah waashhadu ana muxamadan rasuul allah waashhadu ana caliyan waliy llahi shiicadu waa kuwa ku daray imika eedaanka iyakuna waxba kama jiraan laakiin isagoo waxaan u qirayaa cali inuu weli ilaahi waa weli ilaahay dee sifadan weli un baa samayn karaya buuri in xoogga intaan leegle oo dowladda xakuma oo caalam islami o dhan xakuma oo hadduu idhahdo ku jejebiya ajanaba laygu galay aniga haddana waxba igu samayn waaye waa weli wa ashhadu buu ri ana haada xaqahu waxaana isagaa iskale cali markuu islaamu kale iska qaada haddaba iminka xaq aan ku siiye waa hibatun iska soco alxamdulilah rabbil caalamiin okay cadaaladdu wa wa wa yani waa waa waxaa wixii wadaya istibraarida keenaya marka xadiiska saa baa loo soo qaato lahi arinta loo soo qaadan waayo sadaqada wax kale loga dhigay oo lahi tacdilu bayna ithnayni waa maxay sadaqa laba qofood u sama fashid waa sadaqad lianu nolosha ayaa sidaa ku soconaysa halkaasaan ku joojinayna insha allahu tacaala xadiiska waa sii wadana wa sal allah ala sina maxamedin wacala aalihi wa saxbihi ajmaciin jazakum allahu khayra